haddana ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo dhambaallo dhegeystayaasha inoo soo dirsadeen annagana aan heese qurux badan ugu laarayno nuurow dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan bal haddaad noo soo qabatid caasha dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo sucdi cusmaan daahireeto hooyo qarad maxamed muuse aabo axmed cabdi aadan maymuuna macalin cabdi iyo maxamed amiin macalin cabdi iyo cabdicasiis macalin cabdi ridwaan macalin cabdi sharmaarka macalin cabdi mumtaas macalin cabdi caaisha macalin cabdi micraaj macalin cabdi dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda waxay halkan tahniyo dhalasho ay uga dirayaan aabwa cabdinaasir hire iyo hooyo martian macalin axmed oo maryan inay ka wadan ayaan filaya laakiin waxaa ku qoran martian macalin axmed oo wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo weliba gaar ahaan xaafadda soomane wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi muxiidiin cabdinaasir hire muxiidiin adeer noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay anigana aaminaya raacinaya dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos oo ka dhacday degmada baardheere ee gobolka gedo dadka dirayana waxay kale yihiin annagoo kale ah bay yidhaahdeen ibraahim isaaq geesey jaamac isaaq geesey dhicis cumar macalin cali muudey geesey hiraad axmed fuuje iyo faarax cismaano baa la yidhi iyo axmed cumar saalixi dhammaan dadkani waxay kala joogaan baardheere ceelwaaq iyo magaalada muqdisho waxaanay tahniyad aroos u dirayaan cabdirashiid isaaq gaasey baa layidhi mise waa geesey waa gaasey baa lasoo qoray iyo xabiibo aadan cabdiraxmaan oo maanta ku aqalgalay baa layidhi maanta waa maantade waa tahay waa maalintii aqalgaleen degmada baardheere gaar ahaan xaafadda kaskey baa layidhi waxaan leenaha bay ihahdeen aqalgalkiina allah ka dhiga midkii loo aayo owlaad baariyo kheer qabtana lagu kala helo aamiin heesta ugu horeysa barnaamijka nuura heesta ugu horeysa waa heesta maan qaboojiye waxaa ku luqeynaya fanaaniinta cabdilkhaaliq maxamed siraad iyo farxiye axmed cadaawe farxiye fiski
Thank you. qabo jaka tahay
aan intaasi ku dhaafno heestaasi maan qaboojiyey iyo fanaaniinta farxiin fiski iyo cabdiqaaliq maxamed siraad dhegeystayaal haatanna dhambaaladii aad inoo soo qorteen taaniyo dhalasho ayaan mar kale gacanta ku hayaa caasho waxaana diraya dadka kale ah oo iyo madow maxamed iyo aabi ibraahim maxmuud faadima ibraahim iyo xaawe ibraahim zaynab ibraahim iyo eglan ibraahim hooyo muslime cabdiraxmaan aabe maxamed cali raxmo ibraahim iyo caruurteeda iyo seegeeda cabdi bila cabdi iyo injineer borow dhammaan asxaabtan waxa ay tahaniyo dhalasho u dirayaan anise ibraahim maxmuud iyo axmed xuseen oo wiil ugu dhashay degmada kunturware ee gobolka shabeellaha hoose wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdirasaaq axmed xuseen cabdirasaaq adeer noqokii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waa tahniyad dalasho dadka dirayana waxay kale yihiin cabdi muriidi ibraahim malaaqa sheekhow baa layidhi sheekhow waxa uu joogaa maraykanka waxa uu yidhi marka ugu horeysa dadka dhambaalka diraya waxay kale yihiin suuro ibraahim malaaq iyo cabdiqani ibraahim malaaq iyo aamine ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo cabdulcasiis ibraahim malaaq iyo xaaskiisa cayni madkuus iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed ibraahim nuur waa dhammaan ilmo ibraahim nuur cabdulaahi iyo suldaana ku jira iyo sidoo kale yaasiin ibraahim iyo hindiyo iyo nasra caynab dhammaan dadkani waxay hambaliyo waa dhammaan reer maxamed cabdulaahi iyo dhammaan reer awsulub bare waxay tahaniyad dalasho hawada u marinayaan boqorkii boqorada baalyiri farta iyo faraatiga ay waa tahay waa salma maxamed cabdulaahi iyo saygeeda cabdiweli faarax bare oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baalyiri cabdiraxmaan cabdiweli faarax ducada waa v o a waa tahay cabdiweli maxaa ku duceyneysaa waa cabdiraxmaan cabdiweli faarax baa loo bixiyey maxaa ku duceyneysaa nuuro cabdiraxmaan cabdiweli waxaan leenahay ha noqdo een, wiil baari u ah waalidkiisa wadankiisa difaaca diintiisa dhuuqsada waxaan leenahay ha noqdo ama wiil loo aayo aamiin eh, dhankii heesaha heesta xigta ayaan kuusoo tuuray caasha waa tahay heesta xigta ee barnaamijka waa heesta halkudhageedu yahay beene raad male iyo codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
rabbigaan haynahay aqalkuu ridaayo rabka lama dul saare markuna ramaadsiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuurabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya hurdadanbaa ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraaye anigio raxmo quraa ayaa rubis la joogane Abeenirad male, abeenirad male, leela lawdun mooda. caruurkidaayo raaxada adduunyada ani wayga raagtee risiqii la ii qoray geed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye ragsama la haysiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegtee ragannimo ma wayne cabeeni rad male cabeeni rad male dheelalaw run mooda cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeyo dadla horeybane badda oo isrogiyo biyo horar ka joogaan baygu ruga wareegsane armiciida ramiyo rantilula raqsideedii fooshane
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta beeniraad maleh iyo codka macaan salaad maxamed sharadi salaad derbi halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan cashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan u laabanno waxaan ayaa dhambaal nag- noogaga yimid eh, cabdulqaadir samakaab waa waryaheennii waxaa kaloo ku jira dadka diraya hooyo faadimo yuusuf aw ciise iyo ayeeyo nadiifo cali garaase ayeeyo nuure cali garaase awoowe saciid cali garaase cabdikaafi maxamuud yuusuf doctor fartuun maxamuud yuusuf habaryar xaliimo yuusuf aw ciise iyo farxiye yuusuf aw ciise xaawo yuusuf aw ciise Cabdi- cabdiweli yuusuf aw ciise cabdinaasir yuusuf aw ciise siciid yuusuf aw ciise hooyo barni cabdulaahi maxamuud aabo yuusuf cali jiire iyo cabdulqaadir yuusuf sharlaawe dhammaan reer sharlaawe ayaa tahaniyad waxay u dirayaan maxamed maxamuud iyo faaduma oo gabadh ugu dhalatay gobolka nebraska ee dalka maraykanka waxaana ay leeyihiin ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax tarta aamiin anigana aaminayaan u raacinaya nuuro bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashu soo qabo hagaaga caasha heesta saddexaad ee dhegeystayaasha aan u ciyaari doono waa hees ay ku luuqayso fanaanada da-da yar deeqa bilan
Anu noloshayda yahay Anu niyadayda degay Anu sida nuur fiila Nashaadka u yahay naftayda Anu noloshayda yahay Anu niyadayda degay Anu sida nuur nasibkayga yahay neecaw iyo saxa ugoon nabaadkan anaa jeclaade mid kale nolosha la raadso waa tahay intaas haddaanu ku dhaafno heesta ay ku luuqeynaysay fanaanada deeqa bilan dhinacii dhambaalada ayaan mar kale dib u ambaqaadeen nuurow dhambaalka dhinacaaga yaala
caasha waxaa noo baaqay dadka kale ah hooyo sicudi cusmaan daahireeto iyo hooyo qarad maxamed muuse aabo axmed cabdi aadan maymuuna macalin cabdi iyo maxamed amiin macalin cabdi cabdicasiis macalin cabdi ridwaan macalin cabdi iyo dad kale oo aada u fara badan dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafeeda waxay halkan taaniyada dhalashay ugu dirayaan aabo cabdinaasir hire iyo hooyo martin macalin axmed oo wiil ugu dhashay gobolka gadow wiilkaas oo loo bixiyey baa layidhi muxidiin muxidiin noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa v o a waan salaamaynaa ayaa markana lagu soo bilaabay dhambaalkanan hayo gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha salaamaha dadka dhambaalkan diraya waxay kala yihiin baa layidhi eedo yusur dagaal cali iyo eedo qaali dagaal cali iyo injineer khaalid xaaje muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali xamuuse baa layidhi dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed xaaji muuse waa cali xadii baa israacday xaajigii iyo muusadii baa isku dhigtay markaa waa cali xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo daahir xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa canab xaaji muuse dagaal iyo caruurteeda baa layidhi iyo aamino saado xaaji muuse dagaal iyo caruurteeda iyo waxaa la yidhi odaygeeda iyo sidoo kale sahre xaaji muuse waa dhammaan ilmo xaaji muuse dagaal iyo caruurtooda meel kastoo ay dunida ka joogaan waxay hambaliyo dhalasho wacan u dirayaan baa layidhi maxamuud xaaji muuse dagaal iyo xaliimo xaaji cumar oo wiil ugu dhashay somalilan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi jimcaale maxamuud xaaji muuse dagaal waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasho waxaa mudaa in dhambaalada dhalashada iyo toddobaadkan ugu badan yihiin ee dhambaalka ugu dambeeya ee aan hayo waa dhambaal dhalasho waxaa diraya dadka kale ah macalin cabdinaasir hire cabdi iyo xaaskiisa maxamed xasan kamiin iyo xaaskiisa eh, waxaan filayaa in xaasaska magacyadooda laga soo tegay fadlan waa muhiim kusoo dara xasan macalin bare iyo xaaskiisa hooyo zaynab aadan guuleed iyo aabo haloolo dhaqane warsame eedo suuban dhaqane warsame iyo eedo asle dhaqane warsame shukri hoolaal dhaqane iyo xaaskiisa sharmarke xasan kamiin iyo abti daahir sheekh faarax iyo xaaskiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda waxa ay tahaniyad eh, dhalasho farxad leh u dirayaan cabdiqadar hoolaal iyo xamdi sheekh faarax oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho dhammaan waxay leeyihiin anagoo isku duwan waxaan leenahay wiilkaasi soo barbaar eh, noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambeysa ee barnaamijka iyadana dhinacaagan usoo tuuraya nuuro oo aad tahay caasha heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doono waa heestii la yaabka lahayd ee dhabanka waxaan filayaa eh, dadka qaarkood magacyo kale ayay u yaqaanaan laakiin halkudhiga kaydka ugu qoran ayaa sidaa ah waana hees aan filayo in ay dad badan madaxa u ruxi doonaan nuuro markaas oo kale markaasoo kale markaad tiraahdid een, dhageystayaasha waxaa laga yaabaa inay magacyo kala duwan u yaqaanaan laakiin mid laysku raacsan yahay waxay tahay luuqda heesta marka bal qaac uga siisay u fahmaan marka qof walba magacuu u yaqaana isagaa lasoo boodi doona markaas saas miya waa yahay Eh, inkastoo lagaga wanaagsan yahay oo weliba adiga aad igaga fiican tahay oo dhageystayaashana ay wada qirayaan laakiin in yar haddii aan ka taabto waxaa ka mid ah dhaawac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waaye lafta dhabarka elisa laba dhinac noqote
miyaan aadan kuba dhalin sama heesta cod codka markiiba waa la fahmay waa fanaanka allahu naxariiste cabdisalaad aadan beer dalacshe iyada ayaana dhegeystayaal kusoo khatimi doonaa barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caashacuud intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan iyo kuwo lamida waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqotee dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte maxdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qaba igadhuu iga dhowr dhibaataada ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhowr iga dhowr iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele geediisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhuurayaa weeli sida dhowrguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weeli dhabankaaga ruuxu leh dibka cagama soo dheeg dambaalkii wadkaygay kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxu leh dibka cagama soo dheeg dambaalkii wadkaygay kuma dhaaf kuma dhaafi karaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhulkaan shari macaanaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo